In ka badan afar doomood oo sida deeq gargaar ah ayaa ku soo xirtay buundo liqliqato. Deeqdan ayaa ka mid ah gargaar dhowaan soo gaaray magaalada Beledweyne kana yimid dowladda Soomaaliya. Gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Cali Sow ayaa sheegay in gargaarkan dhowaan la gaarsiin doono shacabka ku go'doonsan xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne.
halkan aan la keenay afar doomood oo gargaar ah oo ka yimid hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee SODMA doominkan oo laga soo raray cali jaallo uu soo raray gudoomiyaha gobolka hiiraan maanta waxaan halkaan aan joognaa buundale liiqato oo ah meeshii aan gargaarka la keenay gargaarkan waxaan u talagalnay inaan dadka biyaha ku go'doonsan aan gaarsiino isku socodkii iyo gawaaridii wixii way adkaatay marka waxaan sameynay waxaan adeegsanay in dooman lagu soo daabulo gargaarkii sodma ee keentay si aan u gaarsiino xaafadaha afarta xaafadood meelaha dadku ay go'doon ku yihiin daraad bunduweyn ayaan gaarsiinay dooman maantana howlwadaag ayaan joognaa oo aan gaarsiinayno gargaarkaas gargaarka insha allah waxaan gaarsiin doonnaa dadka nugul oo masaakiinta ah una baahan in la gaarsiiyo waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda sodma gargaarkan ay keentay ay dadkan reer beledweyne ay u soo gurmatay sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay gurmadkan dadka masaakiinta ah waxaan leenahay weli kuma filno reer beledweyne gargaarkan sababtoo ah magaaladan muddo ka badan laba isbuuc waxaa ku jiro biyo biyahaas oo si saameyn u saameeyey welina hadda naq ma jiro biyaha saacadba saacad ka dambaysa webiga xajmigiisa way sii kordhayaan marka waxaan leenahay qof walba oo ka qayb qaadan karo dadka masaakiinta gurmudkeeda waxaan leenahay ha ka qayb qaataan gargaarkan waxaa keenay hay-adda sodma ee keentay diyaarada ay ku keentay waxaana gaarsiinaynaa xaafadihii sababtoo hadda gawaarida iyo baabuurtii looma adeegsan karo inaan dadku gaarsiino sidaa daraaddeed doomin ayaan ku soo daabulnay gargaarkii waxaan hadda joognaa buundole liqato xaafadda howlwadaag oo aan rabnaa inaan dadkii aan sii gaarsiino dadkii biyaha u dhex jiro maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada beledweyne ayaa muddooyinkanba waday qorshe gargaarka lagu gaarsiinayay shacabka maadaama gaadiid aan ahayn doon uusan ka howlgeli karin magaalada